subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waa subax jimcaha bisha abril waa saddex sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana waxaa idiin daadiinaya anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan haatanna gaarisa iyo dhinacaasi waqooyi bari kenya saraakiisha dalka kenya ayaa xaqiijiyey in boqol toddobiyo afartan qof ay ku dhinteen weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaaday jaamacadda gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya dhinaca kalena dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in hogaamiyaha milatariga ee al-shabaab ee jubbooyinka maxamed maxamuud oo loo yaqaano gacma dheere uu yahay maskaxda ka dambaysa weerarkan wariyaha v o eda geb jeslow ayaa warbixintan kasoo diray nairobi maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya kooxda mintidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ay shalay wax yar ka hor waa berigii rag hubaysan ku galeen dhismaha jaamacadda gaarisa saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay xoog ku galeen jaamacadda iyagoo dilay laba qof oo ilaalo ka ahaa ka hor inta aysan la wareegin qaybta degaanka ama jiifka ee jaamacadda halkaasoo ay ku haysteen arday ciidamada milatariga kenya ayaa la dagaalamayey maleeshiyadaasi ku dhowaad maalintii shalay oo dhan mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa sheegay in afar ka mid ah kuwii weerarka geystay lagu dilay howlgalka furashada jaamacadda mid ka mid ahna nolosha lagu qabtay xogeyaha arrimaha gudaha joseph inkayseri ayaa u sheegay wariyaasha gelinkii dambe ee khamiistii shalay in howlgalka lasoo gebagabeeyey lix iyo toban saacadood kadib markii uu weerarka bilowday dowladdu way ku ammaanan tahay siday uga jawaabtay weerarkan buu yidhi laakiin waddankeenna ammaan xumo ayaa ka jirta wixii maanta dhacay waa wax ka yaabinaya dal kasta oo dunida ku yaala booliska dalka kenya ayaa kaga dhawaaqay afar degmo oo ku yaala bariga kenya oo ay ku jirto gaarisa bandow xiliyada habeenkii ah bandowgaas oo socon doona muddo laba toddobaad ah loogana jawaabayo halista weeraro argagixiso xildhibaanka laga soo doorto gaarisa aadan barre ducaale ayaa sheegay in kenya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada falalka argagixiso nama cabsi gelin doonaan buu yidhi wadajir baan uga hortegaynaa ilaa midkooda ugu dambeeya aan cadaaladda marsiinno waxaan ugu tegi doonaa meelaha ay ku dhuumanayaan buu yidhi khudbad shalay uu u jeediyey shacabka kenya ayuu madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu tacsi u diray qoysaska dadka weerarka ku dhintay isagoo shacabka kenyana ku booriyey inay isdejiyaan waxaa la joogaa buu yidhi wakhti qof kasta dalka oo dhan laga doonayo inuu feejignaan muujiyo maadaama aan ku jirno dagaal aan ku wajahayno si aan uga adkaano cadowgeenna buu yidhi mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa magac dhabay taliyo ka tirsan al-shabaab oo la yidhaahdo maxamed maxamuud oo sidoo kale loo yaqaanay ka hor intii uusan ku biirin al-shabaab gacma dheere inuu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkan weerarkii khamiistii shalay ayaa marka la eego tirada dadka ku dhintay ka badan kii noociisa ahaa ee ka dhacay suuqii ganacsiga ee westgate ee magaalada nairobi sanadii labada kun saddex iyo tobankii ee ay ku dhinteen toddoba iyo lixdanka qof
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socotinayay warbixintii wariyaha v o-da geb jeslo uu ka soo diray magaalada nairobi haddaba si aan wax uga ogaano sida ay ku waabarisatay magaalada gaarisa magaaladaas oo laba boqol oo kilomitir u jirtay xadka soomaaliya iyo wixii kusoo wixii kasoo kordhay weerarkii shalay ka dhacay ayaa goordhoweyd waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay wariyaha v o eda gaarisa maxamed faarax shire
weerarkii shalay kadib xaaladda magaalada gaarisa ilaa iyo iminka lama ishqaalin karo oo saadaal rasmi lagama bixin karo oo ciidamadii ku jiray gudaha jaamacadda gaarisa university iyo weliba dableyd halkaasi soo weerartay xabadii waa ay joojiyeen dowladda dalkani kenya waxay ku dhawaaqday inay soo afmeertay kadib dagaal culus oo dhex maray xarakada al-shabaab oo sheegatay inay yihiin kuwa ka dambeeyey weerarkii lagu soo qaaday magaalada gaarisa gaar ahaan jaamacaddaasi ilaa iyo iminka tirada ku dhimatay rasmiga waxay tahay boqol afartan iyo toddoba halka ilaa iyo dad sideetan kor u dhaafay inay dhaawac yihiin wararka gudaha aynu ka helaynana waxa ay sheegayaan in tiro kaloo midada ilaa iyo iminka ay gudaha yaalaan jawiga magaalada xalay xaafado badan oo ka tirsan deegaanka waaberi waa laiskaga soo qaxay oo waxaa la aaday xaafadaha kale halka dad fara badan ay hodladaas seexdeen oo beledka soo galeen waxaana jirto in cabsi fara badan ay dadku ka cabsoonayaan in ciidamada militariga ay godood ku sameeyaan saacadaha soo socda soomaalida ku dhaqan gobolkani dhanka kale bandowgii ayaa ilaa iyo xalay hergelay oo si rasmi u hergelay oo socdaalka dadka deegaankooda waxau ahaa mid aada u yar oo adan arkeyno qof socda beledka ama magaalooyinka waxaana jirta in ilaa iyo iminka dad fara badan ay walaac fara badan ka muujinayaan argagaxa iyo cabsida soo gaartay iyo natiijada ka imaan doonto tirada intaasi la-eg waxaa xusud mudan in tirada iminka ku dhimatay gobolkan ay tahay tiradii ugu badneed ee noocan oo kale ah ee kooxi ay soo weerarto magaalo ay dhibaato noocan oo kale ugeysato gaar ahaan arday iyo jaamacad sidan oo kale ah ilaa iyo shan boqol oo qof ay dawladdu sheegtay inay soo badbaadisay halka guud ahaan dadkii ku dhaqanaa ama ku noolaa jaamacadda ay ahaayeen sideed boqol iyo konton arday ayaa la yidhi taasina waxay kutusaysaa in saddex boqol iyo konton ilaa iyo iminka qaarkoodna meelay jaan iyo cirab dhigan aan la gelin qaarkoodna ay dhinteen qaarkoodna ay dhaawac yihiin ilaa iyo sagaal kamid ah dadkii dhibaatooyinka gaaray waa la dhoofiyey halka hay-adda lankeerta casna iyadoo ay qaaday ilaa iyo labaatan qof oo dhaawacyo culus oo isugu jiro saraakiil ciidamada booliiska iyo militariga iyo weliba ah dad rayid ah iyo weliba shaqaalihii ka shaqeynaya jaamacadda iyo arday xaaladu iminka way degan tahay magaalada weli lama soo kaakicin qof walba waxa uu fiirinaya halka laga jiro iyo xaaladu siday noqon doonto ciidamada militariga ilaa iyo xalay way dul bariyeen qaarkoodna way ku jiraan waayna ku hareereysan yihiin jaamacadda dawladdu waxay sheegtay in afar kamid ah ay dishay gabdhaydii halkaasi soo weerartay halka mid kamid ahna ay qabatay xaaladdu halkaas ayay mareysaa
kaasi waxau ahaa wariyaha v o eda ee magaalada gaarisa maxamed faarax shire oo ka warramayey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay ka dhacay jaamacadda gaarisa ee waqooyi bari kenya halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington